wasiir dhowr xil soo qabtay loo magacaabo guddoomiyaha gobolka banaadir aan aduqa magaalada taa macnaheedu waxa weeye maqaamka caasimadda in sare loo qaaday oo heerkaas la gaadhsiiyey waxaa kaloo la hubaa maqaamka dadku jecel yihiin iyo xuquuqda deegaanku ma aha kuwa shaki ku jira waa kuwa dastuuri ah waa kuwa cid kasta waajibka ah oo qarankaan hoggaankiisa qabta waxaad ogtihiin waxaad og tihiin in dawladda maanta jirta madaxdeeda ugu sarraysa ay ballan qaaday habraaciina laga rabo laga bilaabo guddoomiyaha gobolka banaadir ee xilka loo magacaabay maanta heerarkii ay soo martana waa la wada og yahay ma aha wax bilaabanaya wada tashiyaa socday waxaan xasuustaa madaale markuu xilka hayay shaqooyin la xidhiidha ee habmaamuska iyo brotokoolka maqaamka gobolka ee caasimadda muqdisho ayuu ka shaqaynayey wadatashi ballaaran ayaa ka socday oo soomaaliyeed iyadii ayuu kor u sii qaaday mudane daabit meel fiican ayuu marinayey waxaa looga fadhiyaa injineeryadiisa inuu meeshaa ka sii qaado